Horumarinta deegaanku waa xaalad mas'uuliyad gaar ah saaraysa dadka ku dhex nool bey'ada deegaanka oo ka kooban qaybo badan oo isu tegaya. Horumarinta iyo ka warqabka kaga baahan dhinacyada nadaafadda dhirta, horumarinta goobaha danta guud. Aqoon-yahanad jihaan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ayaa dhalinyarada ugu baaqday inay ka shaqeeyaan horumarinta deegaanka.
La liidin oo kaalintooda door muhiim ah ay ka qaataan ayna ka muuqdaan horumarinta deegaanka dhinac walbo ha ahaato. Haddii ay noqoto ururka haweenka tusaale ahaan waxay ahaan jirtay Furtuun Aadan Xiifow guddoomiyaha ururka dhalinyarada. Waa dhinac walbo haweenka inay ka qayb qaadan karaan tusaalena ay inoo noqoto Furtuun Aadan Xiifow oo ah guddoomiyaha ururka dhalinyarada aan ku dayadano. Waa kaasay marka xildhibaanad Fawziya Yuusufna waa jirtaa. Marka dhammaan waa inaan ku dayanaa haweenkaasiyada horumarintana waa inay ka qayb qaataan oo deegaanka si ay si ay horumarinta deegaanka ugu qayb qaataan. Waxaan ugu baaqi lahaa haweenkaas Soomaaliyeed ay ka mid tahay Furtuun Aadan Xiifow iyo dhammaan inta mas'uuliyiin ah ee haween ah waxaan ugu baaqayaa in ay sameeyaan ololo. Ololahaas oo lagu baaqayo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan gaar ahaan degmada Jowhar. Si gaar ahaan haweenka degmada Jowhar joogo inay u qabtaano siminaaro ololeed oo haweenka gaar ahaan ku saabsan. Waxaan jeclaan lahaa haweenka kaalin weyn inay ka qaataan horumarintaas deegaanka. Waxaan dhihi lahaa adiga is xilqaan oo qabo siminaaro loogu hadlaayo haweenka kaalinta ay deegaanka ka leeyihiin. Bogaadi haweenka. Haweenka ha istaagaano fadhiga ha ka kacaano boorka ha iska jafaano wax walba way qaban karaano. Mahadsantihiin.